الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد ولا ريال مؤتمر كيني شناد إسوق من قابيين towfiiq islamic center oslo norway maanta oo ah maalintii afaraad ee mutamarkeena iyo muxaadaradii koowaad ciwaankeeduna waxaa weeyaan qur-aanka iyo sayniska waxaana inoo soo jeedin doonaa sheekeena sheekh mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوعا ولا لدو soo qoreen oo الإعجاز العلمي في القرآن ama nooع إعجاazka ka mid ah oo waagan dambe culimmadu ay aada uga waramaan إعجاazku marka إعjاaz laga waramayo waa kelima مشhتaقة min العaجز والعaجز الضعف وعadم القدرة waa kelmad laga soo dhambashay ama ka timi ereyga alcajs cajsiguna waa dacfi acjaza yani cajzuu u nisbeeyey ama itaaldarridiisuu tusay almucjisa isilaax alculamaa waxay ku tilmaamaan inuu yahay amrun khaariq lilcaada maqruunun biاtaxaddi saalimun min almucaarada icjaaska waxaa la yidhahdaa bay idhahdeen waa arin khaariq lilcaada ah wixii la yaqaanay ka baxsan markaynu mucjiso ka warramayno laakiin maqruun bitaxaddi ay la socoto goodi laleeyahay cara la kaalaya waxaasi oo kale isla markaana asaalim min almucaarada kaas baa mucjiso la yidhahdaa fi luga marka aynu tilmaamayno icjaaz alqur'aan macnaha looga dan leeyay waxa weeyaan bay culammadu leeyihin icjaazi lqur'aani nnaasa an yaatuu bimili waa qur'aanka oo la leeyahy wuxuu cajsi gelinayaa bini aadamku inay la yimaadaan isagoo kale yacni nisbat alcajzi ilayhim mowduuca kan markaynu hoos u sii gallo icjaaska ku saabsisan qur'aanku waa mucjis ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi caddayntiisii uu noqdo laakiin markaynu leenahay alicjaazi alcilmi waxay culammadu inta badan uga jeedaan waxyaabaha uu qur'aanku sugay ama waxyigu sugay kun iyo afar boqoloo sannadood ka hor laakiin barashada bini aadamka iyo aqoonta bini aadame kobcaysa ay haatan un ogaatay wakhtiga kan ama imikuun la ogaaday waxay caddayn u tahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi risaaladiisii si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu odhan karnaa baabkani mala waa baabkii culammadii hore ay qori jireen ay odhan jireen dalaa'il nubuwa yacni culammadii hore kutub aada u tiro badan bay leeyihiin oo la yidhahdo dalaa'il nubuwa waxyaabaha nebinimada nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi caddaynaya ay kaga warramayaan halka kan waxa aynu waxoogaa ka tilmaami doonaa mas'alada tan oo ah waxyaabaha caddaynaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi risaaladiisa waayo nebi kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala qoom u soo diro mucjizaa la siin jiray intii badnaydna qur-aanku wuxuu inoo sheegaya ambiyadii hore mucjisada la siiyey iyo risaalada la siiyey labay kale ahaan jireen risaalada waxay ahaan jirtay waxyi loo soo dhiibay nebiga inuu nebi yahay waxa caddaynayaana shay risaalada ka baxsan bay ahayd oo inta badan shay maxsuusa shay taanjabul oo la taaban karaa maalan nebi muuse salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxa la soo siiyey maxay casaa muusa inuu nebi yahay ulbuu dhulka dhigayey oo intay bahal isu beddesho wax walba oo sixir iyo waxay sameeyeen oo dhan cunaysay idan mucjisadiisu waxay ahayd ushatan iyo calaamadaha kale ee sagaalka qur-aanku uu tilmaamayo waxay ahayn mucjisaadkii la soo siiyey gacantu halkan gelinaya iyadoo midab kalo nooc kalabay soo baxaysay waa mucjisaad xisiyo la soo siiyey nebiyullaahi muusa nebi ciise salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaa la soo siiyey mucjisaha ixyaai lmowta kuwa dhintay inuu yidhaahda biidn illaahi ku kaco miday naftuba ka baxday uu dib u soo kaco waxaa la soo siiyey abras mid aan indhaba ku dhalan ama indhala inuu ilaahay idamkii ku indhafiiqiyo oo indhuhu ugu baxaan waxaa la soo siiyey inuu abras daweeyo waxaas waxay ahayd mucjisaad maadiya mucjisaad xisiya mucjisaad la arki karo waxyigiina dhan baa loo soo siiyo ay wadeen aakhiru risaala oo nebi muxameda salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu soo siiyey sida uu imaam suyuuta tilmaamayo mucjiza caqliya aw mucjiza cilmiya aw ayu shayin tusamaa waxa doonta magacow mucjizo cilmiya waxay culammadu yidhahdeen mucjisaadka ambiyada la siinaya mucjizo waliba waxay u dhigmaysay inta badan casrigaasi wixii dadku waa haystay ama aqoomihii yaallay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa la soo siiyey mucjiso cilmi ah oo risaalada loo soo dhiibay lafteeda ayaa caddaynaysa mucjisadiisiina ah si kale haddaan u tilmaamno qur'aanka bilafdihi wa bayaani bimacnaah labadaba mucjis buu ku yihi qur-aanku erayadiisa iyo weedhiis iyo tarkiibkiisa luqawiga iyo qaabka uu isu saaran yahay waa mucjis carab oo bayaan taqaanay ama af carabi ku faanaysa iyo adab tiro badan oo casrigaasi uu ahaa casri inta isu timaaddo fagaarayaar adabka laysugu faano lahayd fagaare carab oo dhamm inta isugu timaaddo markaasi laga isu gabay dhigto reer waliba ninka ugu gabayaasan iyo ninka ugu aftahansane khudbad jeedin kara buu keeni jiray dabeetana waxaa la isu dhigan jiray reerkii gabayga iyo khudbadda qaata markaa wakti bay ahayd casri carabe ay isugu faanto afka iyo bayaankiisa iyo fasaaxadiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu keenay gabay kasta iyo fasaaxo kasta iyo balaaqo kasta ka icjaas badan ka yaab badan leh binadmi sida uu u qoran yahay wuxuu kaloo qur-aanku mucjis ku yahay bimacnaah waxa uu sido icjaas cilmiya baa ku jira mid taariikhiya baa ku jira taariikho badan oo aanu nebi maxamed joogin oo aanu war ka haynin oo xidhiidh la lahayn ayuu ka warramay siduu uga warramay bay u dhacday taariikho soo socduu ka warramay xataa wakhtiga hadda markaa la joogay waxaan laba ogeyn bal ee waxaan ku jirin saadaasha waxaa jira wax bini aadamku uu saadaalin karo iyo waxaanu saadaalin karin oo aanu ka fekeri karin wuxuu ka warramay waxyaabaha aan laba saadaalin karin oo mustaqbalka dhici doona oo sidii uu uga warramay u dhacay waxa uu ka warramay qur-aanku mucjisa tashriiciya nebi ummiya oo aan waxna qorin waxna akhrinin oo bashariyadu qaanuun ay adeegsan karto min awaliha ilaa aakhiriha sida oo dhigaya yani tashriica uu sido qur-aanku ayaa mucjiso ah waxa mucjiso ah wax kasta oo macaaniya oo qur-aanku uu ka warramay sida daraaddeed ayaa ambiyadii hore mucjisadoodu waxay ahayd wax ku kooban dadkii markaa la joogay kuwa dambe waa loo warinayay dadkii markaa la joogay uun ayay ku koobnay ee arkaya iyagu kuwa dambe waxaa la lahaa waxaasuu nebigu sameeyey kasii wariyey mid kale kasii wariyey mid kale kasii wariyey mid kale kasii wariyey ilaa ay daciifto oo mucjisada raadkeedii uu yaraado iyo taaiirkii bini aadamku lahayd oo dadku marka ay diinta ka baxaan ama ay khalkhaliyaan kadib baa ilaahay rasuul kale oo mucjisadii iyo risaaladiiba cusboonaysiye la soo dirayay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilahay wuxuu ugu talagalay inuu noqdo nebigaa nebi ka dambaynin nebi aan nebi ka dambaynin idan mucjisadiisuna waa inay noqotaa mucjiso aan mucjiso ka dambaynin maadaama uu yahay nebi aan nebi ka dambaynin waa inay mucjisadiisuna noqotaa mid iyana joogaysa oo waaraysa oo aan intii markaa aragtay oo qura ku salaysnayn ee la waaraysa ilaa iyo inta risaalada tani ay joogayso saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu soo siiyey qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum wauuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaq liundirakum bihi ilaahay wuxuu leeyahy liundirakum bihi iyo waman balaq cid kasta uu gaadho kan baa loogu talagalay inuu noqdo mucjisadiisii laakin allaha yashhad bima anzala ilayk anzalahu cilmi ilaahay baa kaaga markhaati kacaya baa layidhi waxa uu soo dejiyey oo uu kugu soo rogay waxaanu kaaga markhaati kacayaa anzalahu bicilmi aqoon baa alla ku soo dejiyey subxaana wa tacaala aqoontaasaa maraga oo markhaatiya oo kuu furaysa inaad ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisii tahay sida awgeed ayaa dariska aynu maanta tilmaamayna wuxuu ku saabsiisan yahay in uu qur-aanku mucjisadii nebi moxamed yahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh fain lam yastajiibuu lakum faaclamuu anamaa unzila bicilmi اllah annamaa unzil bicilmi اllah ilaahay subxaana wa tacaala cirkan iyo dhulkan ba abuuray makhluuqaadkoo dhan og ayaa aqoontiisii ku soo dejiyey kitaabkan qur'aanka ah ilahay wuxuu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu asira fi اsamaawaati wاlard qur-aanka waxaa soo dejiyey ilaaha og asira fi اsamaawaati wاlard idan xaqiiqo kasta oo cilmiya oo dhab ah oo cirka iyo samada laga ogaadaa waa inay waafaqdaa xaqaa'iqdii cilmiga ahayd ee qur-aanku sugay waayo qur-aankani wuxuu ka yimi rabbigii ogaa maxay asir fi samaawaati walard sirta cirka iyo dhulkaba ku jirta allaha og subxaana wa tacaala nebi moxamedna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sida awgeed ayuu waxa uu yidhi nebiyadii iga horreeyey maa min alambiyaa nebiyun ilaa ucطiya min alaayaati maa milahu amana calayhi اlbashar nebi ka mida nebiyadii iga horreeyey ma jiro ilaa ilaahay wuxuu siiyey aayaadka waxay basharku ku rumeeyaan yacni mucjizaad baa ilaahay soo siiyey subxaana wa tacaala bini aadamku ay ku rumaynayaan waa ilaa haddaan mucjisa jirin dee nin waliba nebi uu sheegan lahaa dadkana lama kala saareen haddaanay jirin wax caddaynaya in kana nebiya kana beenaala yahay nin waliba dee nebinimada waa iska sheegan lahaa nebiyo badanoo beena dad soo sheegtayna waa jiraan waa inay jiraan wax lagu kala caddayn karo inuu kana nebi yahay kana beenaalo yahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya ilaahay nebi kasta wuxuu soo siiyey mucjizaad ama aayaad maa milihi aamana calayhi اlbashar wax ay bini aadamku ku rumeeyeen baa ilaahay soo siiyey subxaana wa tacaala anigaba uu nebigu leeyahay wainamaa kaana aladii uutiituhu waxya awxaahu allahu ilay anigase mucjisadii lay siiyey waa waxyi ilaahay ii soo waxyooday buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh aniga mucjisadii lay siiyey waa waxyi ilaahay ii soo waxyooday faarjuu an akuuna aktharahum taabican yowma alqiyaama waxaan rajaynayaa inaan noqdo maalinta qiyaame ka ugu dad badan waayo aniga mucjisadaydu way taagnaanaysaa waa mucjiso jiil kasta iyo qarni kasta iyo dad kastaaba ay arki karaan waa mucjiso ummad kastaaba ay ku rumayn karto saa daraaddeed waxaan rajaynayaa buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaan anigu ugu bato kuwa nebiyada la raacay inaan anigu ugu dadbato faarjuu an akuuna akharuhum taabican yowma alqiyaama ibnu xajar oo sharxaya xadiidka baa wuxuu leeyay mucjisat lqur'aani mustamiratu ilaa yowmi alqiyaama wakharquhu lilcaada fii usluubih وفي بلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة الدعوة فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد علي إمام ابن, إمام ابن الحجر العسقلاني رحمة الله عليه قرآن كان معجسدي سوى متى جنبه إلا ما لنت قيامه waa mid khaariq lilcaada ah wixii la filayey ka baxaya oo wax khaariqa ku ah mujtamaca ah khaariq lilcaada wuxuu ku yahay buu leeyahy usluubka uu qoran iyo balaaqadiisa iyo waxyaabaha qaybkee uu ka waramayo casr ama wakti waktiyada ka midi bini aadamka ma soo maro ilaa waxyaabihii qur-aanku uu ka warramayo wax ka mida ayaa wakhtigaasi caddaada oo muujinaya calaa sixati dacwa in waxa uu nebigu sheeganayo nebinimadaah inay sax ahayd si awgeed buu leeyahay qur-aanka nafcigiisu wuu anfacay kuwa jooga kuwa maqan kuwa iman doona cid walba ilaahay waa ku anfacay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy in huwa ilaa dikru lilcaalamiin walataclamunna naba'ahu bacda xiin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin ilaahay wuxuu leeya qur'aanku wuxuu hanuun iyo waano u yahay basharka dhammaantii caalamka dhammaantii laakiin ilaahay wuxuu kaloo ku leeyey cashrigii uu qur-aanku soo degayay waxaa la leeyahay walataclamunna naba'ahu bacda xiin qur'aanka warkiisa waxaa garan doontaan baa alla leeyahy subxaana wa tacaala bacda xiin muddo kadib muddadu waa furantay saa daraaddeed bay mufasiriintu waxay leeyihiin waa markuu soo degay ilaa iyo wixii ka dambeeyey waa bacdaxiinkay soo gelayaan ibnu jariir atabari ayaa markuu aqwaasha sheego wuxuu odhanaya fii tafsiir ilxiin aladii dakaratu laaya waawla alaqwaali fii dalika bisawaabi an yuqaal ana allaha aclama almushrikiina bihada alqur'an anahum yaclamuuna naba'ahu bacda xiin min gayri xaddin minhu lidalika alxiini bixad walaa xadda cinda alcarabi lilxiin walaa yujaawis walaa yaqsar canh لا يجاوز ولا يقصر عنه فإذا كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق إلهي وحلي ولا تعلمن نبأه بعد حين قرآن كان وركيس وحا قران دونتان وقت كدب إلهي سبحانه وتعالى وحكى له إلهي قرآن قلت المامية ولكل نبأ مستقر وركستابا وقت إيا ميلو كحسل بوليه وحكستو قرآن كور رمي وقت إيا ميل وكحسل أيوليه وسوف تعلمون با إلهي سبحانه وتعالى وسوف تعلمون مرضا بياني دين قران دونتان بقى للي سبحانه وتعالى ما دام هي عين كاسيتهي قرآنك كان إلهي سبحانه وتعالى وحك غور ما يوح تربضا أقون تربضا أقون تاسوكو سابسا مد عركا مد لولكا قرآنك هي السنة دبا أقون تربضا وقرآنك كور ما يبا وحا أي موقتي في عصر الاكتشافات waktiga kan bini aadamku aqoontiisu ay horu martay uu wax badan ogaaday mana dhici karto shay xaqiiqo cilmiya ahi inuu khilaafo xaqiiqo cilmiya oo uu sheegay kitaabka iyo sunnadu waayo ilaahay baa wuxuu leeyay qul atunabbi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ilaahay ma waxa uga warramaysaan ba alla leeyahy subxaana wa tacaala waxaanu ka ogeyn cirka iyo dhulka ma dhici karto waraana leeya rasuulkiisu ka ogeyn cirka iyo dhulka inuu scientifically la proof galayo waa hayru macquuli waa waxaan macquul ahayn ilaahay wixii uu sheegay ayuunbaa dhaba sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoo tilmaamaya waxyaabo badan buu ka warramayaa oo aqoon basharku uu maanta uun wax ka ogaaday casrigan aynu joognana bashariyadu in badanoo ka midi waxay isla aqbashay masaa'ilka cilmiga ah ee tajriibiga ah ee mushaahadada ku salaysan erayadaasi ma layla garta syniska waxaa la yidhaahdaa waxna waa theories aragtiyo taxliilaad inta la sameeyey istintaaj loo filayo samani bercent inay correct noqoto shayga hadduu boqolkiiba toddobaatan theoryga la yidhaahdo waa correct waa maqbuul cinda alculamaa scientifically waa proofed baa la iska yidhaahdaa walow thirty percent of it uu yahay wax madow aan la arki karayna ama aan saxayn laakiin shayga haddii scientifical proofkiisu marka laabka la geeyo la wadwaday la wadwaday seventy percent lagu kalsoonaado inuu waxani sidaa u soconayo dawaa'ir alcilmi agtooda waa maqbuul meelaha cilmiga agtooda waa maqbuul laakiin aqoonta waxaa ka mid ah wax isaga la arko aqoomaha nooca kana ee leebka gala ee dariiq loo raaca leh waxa ay ku salaysayiin intooda badan wax uu basharku aqbalo iyadoo aan loo eegin cidda tidhi yani waxyaabahan jaamacaadka iyo ama syniseska maanta la sheega waa laba qaybood qayb wuxuu yeeshaa suuradda ama hadhka ninku waxa uu rumaysan yahay ama gabadhu waxay rumayn qofku wuxuu rumaysan yahay mahma lagu yidhaahdo waa shay cilmi iyo khubaraa sheegtay haddana wuxuu leeyahay suuraddii qofka kan oo ah mabaadi'dii uu rumaysnaabaa ka dhex muuqata maalan ninka laftiiska ah shuuci ama shuuci xigeen kaagdhow kuwa bidexda yidhaahdaan ninka ah markuu dhaqaalaha ka warramayo dhaqaalahaasi wuxuu yeelanayaa maxay khabiir dhaqaalaha ahaado laakiin dhaqaalahani wuxuu leeyahay suurad ninkan maskaxdiisa ku jirto ah maxay suuradda laftiiska waa dhaqaalihii qolada bidixdu qaabkay uga warrami jireen ama u qaaban jireen xagga kale cagsigeeda markuu yahay ee, ninka kabitaliiska ama midigta ahi ee dhaqaale ka warramaya ama bolotics ka warramaya ama wa- qofku waxa uu rumaysanyah ma dhaafo laakiin waxa laabka gala ee more scientifica ahi ma kala laha qofku wuxuu rumaysanya kuma xidhna maalan xisaabta miyaa ku aragteen wax la yidhahda waa laftiiskaa sidaa leh iyo bidixda caynkan qabta iyo midigtaa caynkan qaba iyo culammada yahuudda sidaa qabta iyo kuwa muslimkaa caynkan ka yidhi waay maxay u yeelan weyde yacni waa figaris aan aqbali karin caqaa'id kale tajribo laabka ka soo baxday lama yidhaahdo tajribadan buudiis ba ka dambeeyey waa isku mid hadduu buudiis ka dambeeyey iyo hadduu yahuudi ka dambeeyey hadduu kristan ka dambeeyey hadduu muslim ka dambeeyey scientifical isku sibay usoo baxaysaa laakiin human scienceska iyo wax la mida taariikhda bolosiga dhaqaalaha aartka waxa hadduu yahay cidduu ka timi sawirkeedii buu wadataa taas iyadu layskuma diidana idan bashariyadu maanta qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay qaybna ma ogola qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay oo waa qaybtaasi labatriga intay gasho la arko ee taxta tajriba hoos timaada qaybtaasi bini aadamku wuxuu aqbalay inay xakam noqon karto inay wax dadka u dhaxeeyato waxna lagu buruuf garayn karo waxna lagu dhisburuuf garayn karo waxna lagu cadayn karo waxna lagu dumin karo ayaa casriga kan la aqbalay qur-aanku markaa nebi moxamed ku soo degay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh afar iyo toban qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhowaan uun uu ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscoobada tan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen uun wax hadda la gartay ayuu qur-aanku wuxuu ka warramayaa afar iyo toban qarni ka hor taasi bay culammadu leeyihiin waxay daliil cad u tahay inuu waxa kani yahay waxyi ku soo degay nebi moxamed ee aanu ahayn nebi moxamed iyo casrigiisii wax la ogaan karayeyba idan waa nooc ka mida mucjisaadka qur-aanka sidaa awgeed ayaa maalan raabit alcaalam alislaami hay-ad bay leedahay la yidhahdo hay-a alicjaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna icjaazka cilmiga iyo qur-aanka qur-aanka iyo sunnada ku saabsan ee scientific ah maalan sheekh sandani markuu madaxda ka ahaan jiray hay-adaasi waxay sameeyeen buxuud aada u tiro badan leh waxaa jirta afar iyo toban nin oo khubarada dunida ee la tilmaamo ah oo cid waliba fanni gaara khabiir ku tahay ayay dooda la galeen afar iyo tobankaa nin doodahay la galeen waxay u samaysnayd su-aale la weydiinayo maalan toddobada ninee cilmilajidna dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo toddoba nin baa jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin syniska imbriology iyo waxaasi ku saabsiisan cidda loogaba dambeeyo dunida waxaa ka mid ahaa eh, ururka syniska qaybtaasi ee north america o dhan ninka hayste canadianka keith more la yidhaahdo keith more wuxuu leeyahay book human development ama human embryologyga buuggiisa la yidhaahdo sideed luqu ku qoran yahay mostly jaamacaadka dunida waa buugga u ah reference buugga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba waa ninkay ku tilmaamaan abu cilmi lajinna fi canada aabbaha cilmiga een, janiinka qadiyada tan markaan bilaabayay buu zandani leeyahay waxaan waxaan arkay buu yidhi anigoo masaladan baxsinaya ayaan afar iyo toban filim oo ku saabsiisan ilmaha uurka siduu u koro oo afar iyo toban kaba laleeyahay waxaa taxqiijiyey ninkan baan arkay dabeetana nin caalima oo faniga kanaan u imo waxaan ku yidhi buu yidhi war ninkan kiis muurkani muxuu yahay meel walba uun ku qoran kiis muur wuxuu ku yidhi ninka miyaad aqoonin ninkani waa abu cilmi lajinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aabbaee dunida ugu dambaysa xagu joogaa baan ku yidhi buu yidhi waxaa laygu yidhi buu yidhi jaamacadda toronto ku taalla ayuu joogaa ma lala xidhiidhi karaya hayo ninkii baan xidhiidh la samaynay buu yidhi anaa xidhiidhka la samaynay waxaan idhi buu yidhi waxaan rabaa inaan su-aala ku weydiino welcome buu yidhi kaalaya siddeetan su-aalood bay weydiiyeen oy soo qorteen siddeetankii markuu uga jawaabay ay yidhaahdeen siddeetanka jawaaboodba qur-aanka iyo xadiiskaanu ku haysanay wuxuu yidhi waxaan macquul maaha ku hadlaysaan waxay yidhahdeen siddeetankaa mas'alo ee adigu aad leeday dhowaan baa la wada ogaaday ama ma- goortan baa la xaqiijiyey ama caynkan baa la xaqiijiyey intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadiyo xadiidkii nebiga iyo aayaadka qur-aanigaa bay ku taallaa masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta bal yidhi tusa ee uu nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyey saddex muxaadaro oo ku saabsan human embryology iyo qur-aanka isagaa jeedinaya markaasaan zendani waxaan ku yidhi buu yidhi maadaama buuggaagu yahay reference buuggii dunidu ay waxa kan u isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ah ka warramayso ee muqadamada buuggaaga waxaad qortay cilmul ajinaa wakhtigaa hore inaan waxbaba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane een, eh, electronic mis- eh, microscope-kan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval periodkii iyo cahdiyadii madoobaa inay tahay dee taariikhdaasina sax maaha oo annagan kuu sheegnay in wax laga ogaayo mad wax ka bedeshi soo qor buu yidhi anaa ku qoraye waan soo siyaaqayey buu yidhi taariikhdaa hore in wax laga ogaayo sidaa wax loo sheegay inaanay hayne wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yidhi dabeetana page buu ku daray buu yidhi kitaabkiisi uu kaga warramayo taarikhdaa caynkan markii dambaanu ima waxaan ku yidhi buu yidhi ma suurtagal tahay in dabacaadka dambe buuggaaga kan jabtar kastoo aad ka hadashay qur-aan iyo xadiisku wixii ay ka sheegeenna inaad ku darto soo qora buu yidhi zandani baa wuxuu leeyahay aniga iyo sheekh ibnu baaz iyo qoladaas ay isugu tegeen waan qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii Ee, soomaaliya markii kii la qaxayay buu iga lumay buuggaas oo dabacaddii oo ku taallo nusuus walba oo jabtar kasta oo ka mida buuggu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii iyo axaadiistii ku soo aroray iyo sida loo dhifaan garanaya ama sida loo sharxayo afar iyo toban nin oo culimmada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen keith morkaasi uu ka mid yahay uu ka mid yahay croner miyaa la odhan jiray odaygii geologiga ee, ee, jarmalka ahaa uu ka mid yahay kii cilmi lbaxaarka ee maraykanka ahaa niman kala gedisan wuxuu ka duubay markii dambe een, musalsal t v-ya oo la yidhaahdo inahu lxaq waad heli kartaan isagoo kitaabana waxaa soo saartay ee, hay-a alicjaaz alcilmi ee, fi lqur'aani wasunna ee raabit alcaalim alislaami raabit alcaalim alislaami sagaal buug bay leeyihiin sagaal buug oo ka warramaya masaa'ilkaasi alcijaaz alcilmi fi lqur'aan oo buug kasta ay wax gaara kaga warramayaan yacni qadaayaadkan markay afar iyo tobankaa nin markuu dooda la samaynayo sheekh al- eh, sheekha zandani iyo culimmada la socota qaar way ashahaateen marshal johnson nin la yidhaahdo maraykani waxaan markaanu u yeedhnay ayaanu su-aalo weydiinay buu yidhi oo markuu ka jawaabay ayaanu idhi waxaan qur-aankaa ka warramay intuu istaagay buu yidhi buu yidhi nonsense nonsense nonsense isagoo le buu istaagay buu yidhi markaasaanu idhi buu yidhi fadhiiso waabuu fadhiisan waayey buu yidhi caradu cadhooday haddaan annagaa istaagayna baanu ku nidhi buu yidhi waanu isla taagtaagnay annana taagnidaanu kugu akhrinaynaa waxaad nonsense ka leedahay baanu ku nidhi buu yidhi dabeetana waanu u sharaxnoo akhrinay buu yidhi markaasoo aamusa marshal johnson kan intaanan la hadlin buu yidhi keith mor baan waxaan ku nidhi buu yidhi masaladan isay kula tahay wuxuu yidhi waxay ila tahay culimmada saynisku buu yidhi qaarna waa axraar oo fikradooday hadlaan qaarna wax kaley ka baqaan iyo wax kaley xeerinayaan dadka axraarta ah oo dhammi waa aqbali doonaa buu nagu yidhi buu yidhi masaladiina tan markaasaan ku nidhi buu yidhi yaad axraarta u malaynaysaa masalada tan aqba- aan u sharxi karnaa u taga buu yidhi buu yidhi marshal johnson waa johnsonka kan kan kacayeele nonsense nonsense johnsonka markaanu u sharaxnay buu yidhi ee ka warrannay qadiyadda tan iyo qur-aanka iyo xadiisku siduu u tilmaamay ayuu wuxuu yidhi buu yidhi markii dambe arrintan aad sheegaysaan maxay kula tahay baanu ku nidhi waa saddex midun buu yidhi haye saddexda midku xaggaad ku haysaa wuxuu yidhi buu yidhi moxamed inuu mijhar haystay ee, waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nidhi buu yidhi xadaaraddu waa wada socotaa wakhtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin qur-aankan laftiisa markay qorayeen wax kaloo ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleemo iyo een, ee, harag dushii baa lagu qortay buu yidhi ninkan qur-aankiisii uu ugu sarreeye uu haystay baa harag dushii ku qortay miyaha microscope haystay baan ku nidhi buu yidhi ilaan maadadii dhammayd ee la ilaalinayay baa wixii adawaadkii lagu ilaaliye lagu qoray waxay noqotay baanu nidhi buu yidhi harag iyo dhagax iyo laf iyo wax la nooca dushii baa lagu qoray miya suurtaga midda kale baanu ku nidhi buu yidhi technology u wada socdaa een, ummadda telescope samayn karta ama microscope samaysan karta fiicani xaggan kalena dee technolojiyada gaadhina waa samayn kartaa waxana waa samayn kartaa waxan kale waa samayn kartaa technology waa wada socdaa suurtagal maaha baanu ku nidhi taa wuxuu sheegay baan filayaa kale een, eh, dadkii ka horreeyey caynkaa dee miyaad ku haysaa baanu ku nidhi buu yidhi taariikhdii hore iyo waxa sheegayo nooca kan iyana lama hayo ka saddexaad aad sheegaysaa waa maxayo ka saddexaad waxa weeyaan buu yidhi inuu waxaan sabada uga yimi inuu waxyi yahay si kale aan u caddeeyo ma garan karo inuu waxyi yahay oo nebi loo waxyoodo uu yahay kiismor markuu masalada tan ka warramayey ee uu muxaadaraadka jaamacad ka galay tv-ga kanad uu ka galay markii uu soo daayaa wariyihii wuxuu ku yidhi waana nin biyo kristna kusoo karo masiixiya kii wariye ah oo raba inuu malaada kaadh ka gubo oo wuxuu ku celceliyey oo imika ma waxaad rumaysantay maxamed inuu nebi yahay ayaa dhowr goor kitmor lagu celceliyey kitmor markii dambe wuxuu ku yidhi dhib iguma aha wixii maxamed ku soo degay iyo wixii ciise ku soo degay inay idhaahdo meel quray ka wada yimaadeen inay idhaahdo meel quray ka wada yimaadeen wax yacni la qaadan kari waayo weyn iguma aha buu tilmaamayay waxaan uga jeednaa masaa'ilka kan aan tilmaamayno waa alicjaaz alcilmi fi lqur'aan markaynu leenahay waxaa laga yaabaa icjaaz alcilmigii ama icjaazkii hore culammadu inta badan ka warrami jirtay mas'ala bayaaniya lugawiya buu ahaa kaana maanta waxaa laga yaabaa carabta lafteeduba inaanay garanaynin yani carabta lafteedaa luqadii ka luntay cajamta iyada daadee inay een, gabay carbeed inuu qur-aanku ka sarreeyo ama adab carbeed inuu ka sarreeyo inay gartaan daaye carabta lafteedii buu dhib ku yahay inay kala sooci karaan waayo waxaa lumay dawqii adabiga ahaa waxaa lumay dhadhankii adabka iyo luqada ee la yaqaanay qur-aankana waxaynu idhi waxaa loogu talagalay basharka dhammaantii maadaama basharka dhammaantii loogu talagalay waa inay jiraan basharkii si uu mucjisada tan uu ula kulmi karo ama uu u fahmi karo walidaalik إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحك ليه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به كورما با إلهي إلهي qoladii nan gaala hadduu qur-aanku ilaahay xaggiisa ka yimi idina ka gaalowdeen man adalu miman huwa fii shiqaaqin baciid yaa ka baadinimo badan ninka yacni xaqa ka dhambashee meel fog ku sugan ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahy sanuriihim aayaatina fi alaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid ilaahay aayadda ku xigta waxuu leeyahy sanuriihim aayaatina aayaadkayaga waxaanu ka tu ka tusi doonaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala fi laafaaqi wa fii anfusihim fi laafaaq horizoniska aayaadka iyaga waxaanu ka tusi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala hareeraha cirka iyo dhulka iyo aafaaqda ayaanu ka tusi doonaa iyo wa fii anfusihim baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala iyo naftooda ayaanu ka tusi doonaa xataa yatabayana lahum ilaa iyo inta ay uga caddaanaysa baa ilaahay leeyahay annahu alxaq inuu qur'aanku dhab yahay inta ay ka caddaanayso waa ka tusaynaabaa ilahay leeyahy subxana wa tacaala ilahi wuxuu leey sanuriihim waa tusaynaa masaa'ilkan cilmigan ka warramaya waxaa jira waxay culammadu kala saaraan oo yidhahdaan atafsiir ilcilmi iyo waxay ku tilmaamaan alijaaz ilcilmi fi lqur'aani wasunna atafsiir ilcilmi waa ishaaraadka qur-aanka iyo waxyaabahu tilmaamaya bacda nadariyaat alcilmiya lagu fasiro taasi khata'na way noqon kartaa sawaabna way noqon kartaa laakiin masaladan aan ka warramaynaa maaha taha masaladani waxa weeyaan waa wax taxta tajriba galay waa wax mushaahada galay waa wax ra- aragti noqday maalan ilmaha iyo caloosha siduu ugu koro waagii hore saynisyahanadii dunidu waxay rumaysnaayeen bini aadamku inuu ka abuurmo xaydka dumarka masale fokiska cilmiga ku qoran bay ahayd inuu xaydka dumarka ka abuurmo ilaa iyo qarnigii toddobiyo tobnaad laga soo gaadhayay saasaa la rumaysnaa iyadoo culamadii muslimiinta ibnu xajar iyo ibnulqayim iyobaa radinaya kutubtooda markay axaadiistii ka warramaysay nebigu uu tilmaamaya waxaa qofka bini aadamka laga abuuro ama aayaadka qur-aana markay sharxayaan bay waxay qori jireen waa qalad waxa ay abeeciyiintu rumaysan yihin ee ayn xayd wax ka abuurmaane ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa min maain in laga abuuray mahiina ama min maain daafiq ama yani nusuustii qur-aanka iyo axaadiistu waxay tilmaamaysay wakhtigaasay ku tilmaamayeen culammada muslimiinta inay fikraddaa sayniska qaldan tahay maxay deliishanayeen waxay deliishanayeen in nusuustii qur-aanka iyo xadiidka ka soo aroray microscopku markuu bilaabmay microscope yaroo qadiim oo gaboobay baa jiro berigii hore la isticmaali jiray oo halkan quraarada yar ku samaysanta ishana halkan la saaro waxa la eegayana halkan la dhigo oo wax yar ten times meelahaasi wax weyneeya markii koowaad ay xuweynka manawigaa arki karaan waxay rumaysteen in qofka oo iska kuusani uu ku jiro manida dadka ee rixumku bay yidhaahdeen waa meeluu ku koro u qof dabeetana sawiradaa hore haddaad aragto sbamka sawiraya madaxa yara buurana sbamka waxaa ku jira qof yaroo fadhiyo adimadii iyo madaxii iyo wixii oo dhan yani waa fikraday takhayuleen microscopka lagama arag laakiin markii la ogaaday xayawaan manawiya inuu ku jiro manida ragga fikraday saanisyahanadu takhayuleen waxay ahayd in qofkoo iska kuusani uu meesha dhex fadhiye uurka hooyadu waa beeruun bay yidhaahdeen ilmahani uu ku weynaaday ilaa iyo intuu ka noqonayo ilmo dhasha wakti dambe haddana waxay ogaadeen buyayda ama hooyaduna inay baad leeday haddana fikrad kaley qaateen oo ah ninku waa uun qarxiyaa ama waa kobciyaa une qofkoo kuusani inuu beedka ku dhex jiro haddana buwaagtooda kale waxaad ku arkaysaa xabadda beeda oo qofkoo kuusani uu dhex yaallo wakti kasta oo aqoonta la leeyay waxaan wax lagu eegaya waxaan isoo koreen ayaa xaqaa'iq badan la ogaaday qur-aanku se wakhtigaasu wuxuu ka warramayaa in insaanku min maniyin yumna min dakarin wa unsa in ilaahay ka abuuro lab iyo dhadiga isutagooda labadaba in alla ka abuuro in ay markaasi ka dhalato nudfatin abshaaj se ilaahay qur-aanku tilmaamayo candhuuf isku qasan oo beedkii hooyada iyo isbeemkii odaygaas kaga qasan dabeetana qur-aanku wuxuu tilmaamaya in atwaar ilaahay uu abuuray inaan mar qura qofka bini aadamkaa la wada abuurin ee laakiin tawr bacda tawr atwaar in loo abuuray markaasuu qur-aanku wuxuu kaloo tilmaamayaa tawr kasta ama stage kasta magac buu u bixiyey even scientifically maanta stageska bini aadamku maraa magac kuma leh scientifically briologyga marka la daraasaynayo waxaa la yidhahaa usbuuca koowaad usbuuca labaad usbuuca saddexaad usbuuca afraadbaa lagu daraaseeyaa laakiin magac ma leh qur-aanku magacyuu u bixiyey nuطfa calaqa mudqa fakasawna alcidaama laxma waxa loo bixiyey maxay magacyo asmaa walidalik ba axad alculamaa arrintan loo soo bandhigay waa wuxuu lahaa icjaaska qur-aankan uu yaabka leeyaba waxa weeyaan buu yidhi scientifically waxaanu anagu namiska magacyada u weynay ayaaba idinku magacyo u wadataan buu leeyahy annagu waxaanu u haysanaa wiiga toddobaad wiiga labiyo tobnaad wiiga saddexiyo tobnaad wiigag baanu u haynaa laakiin magacyo uma hayno bidabdina magac kasta uu qur-aanku tilmaamaya wiigagaasi waa sida uu eeg yahay maruu nudfatin amshaaj yahay maruu calaqa yahay calaqadu waa lulubadana waa la odhan karaa shayga meesha sudhana waa la odhan karaa waxa yari baadka yar iyo nudfatin amshaajgu raximka ayay meel dalooshataa dabeetana sidaa luluubada yar bay ka laalaadsantaa mucallaqana way ku tay waana xinjir dhiigoo kale waagtay mudqa mudqadu waa shay mar la calaaliyo in typically mid tajan miyaa la yidhahdaa nin philippine oo dhakhtaro nimanka waaweyn ee la kulmee ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan aad uga yaabanahay mudqadaa sheegaysa xabad xanjaab uu qabto deetana uu calaaliyey uu soo saaray wuxuu yidhi typically saas uu egyahay buu yidhi xanjada markaa ilaga lagu qabto ay godgodonka yeelato se u egyahay exactly buu leeyahay xataa structureku qaabku u foomgaraysanya waa kaas buu leeyahay magac ka fiican oo loo bixin kara buu yidhi wax mar la calaaliyey inuu yahay ma jirta buu tilmaamaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu mudqayo waxaa ilaahay tilmaamayaa in dabeetana lafa la abuuro dabeetana hilib la huuyo dabeetana sida axaadiista iyo nusuusta qur-aankaa ku soo aroortay anugu qadaayaadkan ma rabo inaan midhmidh uga waranno insha allah qaar ka mid a waan hay-adaasi waxyaabahay baxdiday ka mid a waxaa laga yaabaa cajaladihii labiyo sagaashankii aan asle kaga hadalnay inaad ka heli kartaan caddaynta risaalada nebi moxamed mawduuc ahaa oo laba saacadooda inaan masaa'ilkan qayb badanoo ka mida kusoo bandhignay ciddii af soomaali doonaysa ciddii af carabi ama ingiriisi doonaysana webka hadday gasho si fiican bay uga helaysaa kutubta aan sheegayo majana waa sheekha zandani iyagoo bilaash aad ka helaysaa webka oad soo naqli kartaa masaladani waxay sheegaysaa anoo ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sanuriihim waa tusinaynaabaa ilaahay leeyahy waana la tusiyey hadda markii microscopkaasi la helay ayaa waxaa la ogaaday waddada uu maro ilmuhu iyo koritaankiisa iyo siduu u koro ilaa iyo exactly uu ka yahay sidii qur-aanku uu sheegayay oo qura aayaadkan ilaahay subxaana wa tacaala waa anfaaq iyo anfuskaba ka tusinayo waxaan leenahay waa mucjiza cilmiya fi lqur'aan ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay waqul ilxamdu lilah sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha ilahay wuxuu leey waqul ilxamdu lilah ilaahay baa mahadi u sugnaatay sayuriikum aayaatih asiinu lilistiqbaal sayuriikum aayaatih siimaan damba alla idin tusin doonaa aayaadkiisa fatacrifuunaha markaasayda garan doontaan baa la leeyay subxaana wa tacaala marna waa war marna waa aragti mar waa waroo nusuus qur-aan iyo axaadiisa sidan waxu sheegtay marna waa aragtiyo wixii baad arkaysaa ishaa lagu arkaya ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay aayaadkiisa wuu idin tusi doonaa markuu idin tusana fatacrifuunaha alfaau litartiibi watacqiib qiraa'ada siin baa lagu isticmaalay amaa ictiraafka baa lagu isticmaalay sanuriikum aayaati sayuriikum aayaati ilaahay waa idin tusin doonaa aayaadkiisa laakiin marka uu idin tusiyo fatacrifuunaha markaasa idin garan baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaan leenahay mawduuca kani waa mawduuc markaasi culammadu ay wax badan badan badan badan ka soo bandhigtay waana mawduuca aan leenahay ilaahay mar hadduu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalard maanta culimmada ugu waaweynee fannigan kama waranta waxaa ka mid a doctoorkan ugu caansan geologiga waxay yidhaahdaan ninka afraad ee geologiga buu ahaan jiray siddeetanaadkii iminka dee waaba laga yaaba inuu sii dhaafaye zakhluul zakhluul inajaar waxaa ka mid a sheekha zandani waxaa ka mid a culamo badan oo maanta muslimiin oo fanniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa isla masaa'ilka cajabta leh ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa maraj الbaحrayn yltaqiyaani baynahumaa barzaku laa yabغiyaan ilaahay subxaana wa tacaala aayadaasi qur-aankaa wuxuu tilmaamayaa ilaahay inuu badaha isku daro oo ay kulmaan oo laysku walaaqo haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa in barzak uu u dhaxeeyo waanay isku darsamaynin haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa yakhruju minhuma alulu'u walmarjaan lulu iyo marjaankana in lagala soo baxo culammadu aayaadkaa waagii hore markay fasirayaan bacd alishkaalaat bay kala kulmi jireen ishkaalaadka ay kala kulmi jireen waxaa ka mid ah see loo fasirayaa bay yidhaahdaan maraja albaxrayni yaltaqiyaan maraj almuruuj fi luqa waa maxay الاختلاط فهم في أمر مريج أي مختلط واختلاط مرج البحرين إلهي وحسكو ولا قبال لي لبضي بضوط يقول ولبا محي يلتقيانا haddana waxaa la leeyahay baynahumaa barzakhun barzakh baa u dhaxeeyo laa yabgiyaan iskuma xadgudbayaan barzakh baa u dhaxeeyo iskuma xad- waa la isku walaaqay haddana barzakh baa u dhaxeeya oo iskuma xadgudbayaan markaase haddana waxaa la yidhi markaasay culammada badh odhan jireen malaa waa almaa ilcadb iyo almaa ilmaalixa oo waa webiyada iyo kuwa kan oo waa kan meesha yara iska galaan haddana waxaa la yidhi yakhruju minhuma lulu walmarjaan lulu iyo marjaanka mid ka midana cilmiyan waxaa la ogyahay biyaha dhanaan mooyaane inaan kuwa kale lagama helin only biyaha dhanaan see haddana loo fasirayaa bay idhaahdaan haddaynu ano waa biyo macaan iyo biyaha lulu walmarjaan qarnigii labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhaweydo ah ayay waxay isku dayeen inay caddayn karaan biyaha in barzakh u dhaxeeyo oo baduhu inay bado kala nooca yihiin dushunbay bad ka wada yihiin inaan isku nooc ahayn waxaanay isku nooc ku ahayn marka laga eego kasaafadda densitiga waxaanay isku nooc ka ahayn xaraaradda kuleylka waxaanay isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka waxaana isku nooc ka wax walba oo ku kala gedisan yihin badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya badaha waxa u dhaxeeya bay leeyihiin biyo wa ku kala gedisan yihin badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya badaha waxa u dhaxeeya bay leeyihiin biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laagoo u dhaxeeya laakiin mawjadu miyaanay jiidhaninoo markay mawjadu xagga ka soo dhacdo dee intan yar intay qaato miyaanay xag ku dareen maya laaggan yari kolba dhinacaasunbuu ula soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaasunbaa u dhaxaynaya isku darsami maayaan badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan intaa biyee u dhaxaysee luuqa ah dhanunbay ula guurguurayeen laakiin meel fadaadoomaysaa ma jirto biyuhu ka tallaabayaan tan si ay u qiyaasaan bay waagii dambe waxay soo kaxaysteen marka baabulmandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinacaa laga daro markabka iyo marka dhinacaa kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooca hal markab oo meel taagan oo badda dhinacaa marka laga soo darsado iyo marka dhinacaa laga soo darsado waa laba badood oo kala nooca waa bad dhanaanka kulaylka muluuxada densitiga everything uu ka gedisan yahay baddan kale labadaba lo'loyo marjaanka waa laga saaraya labadaba yani wuxuu qur-aanku ka waramayay wakhtiga bale waxyaabaha cajabta ee culamada qaarkood tilmaamaan waxaa ka mid a xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaara ku dhaqan oo muluuxada iyo densitiga iyo xaraaradaha gaarkaa la dhaqma xaggaana nooc gaara baa ku dhaqan waxa ay nusuustani tilmaamaysaa nebi maxamed wakhtigiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan lama ogey qur-aanku wuxuu ka warramayaa wax tiro badan kownkan iyo siduu soo bilaabmay iyo dukhaankii iyo wixii uu ka samaysnaa waxa uu ka warramayaa buuraha kan iyo noocay u samaysan yihiin iyo in buurtu ay wata tahay oo in saroo taagan iyo in hoosoo taagan ay tahay inay buurtu rawaasi tahay oo dhulka kani inaanu gilgilanin yani buurtu ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in buuraha sababta loo taageeba ay tahay maxay lianlaa tamiida bikum inaanu dhulku inala dheeldheelin haddii buurta lala yahay bay leeyihin maxaa dhici lahaa bere hore dhulkuba ina daadin lahaa yani dhulka marka hoos loo kaco xagga hoose waa cajiin waa kulayl marka qasharadan sare meelahay ugu koobantahy oo toddobaatan kilomitr meelahana waxyar bay ka dheertay marka toddobaatanka kilomitr meelaha la dhaafo cajiin hoose oo kulul oo islaba rogayaa loo tegaya buurtan sare intay kor u taagan tahay in ka dheer bay hoos jirtaa bay leeyihiin haddii aanay inta ay hoos jirtaa jirin gudahan cajiinka dushani way gilgilmi lahayd wuxuu noqon lahaa qolof khali wareegta khali wareeggan waxaa ka ilaalinaya watadyada tan dhan walba kaga soo jira ayaa wuxuu ka ilaalinayaa maxay inay khali wareegto waa masaa'il dhowaanuun la ogaaday yacnii waxaynu baabkan haddii la bilaabo waxaynu odhan karnaa maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba waa ka warrami karnaa waxa maanta kutub ay culammadu ka qoreen markaa laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaabalkaafka qur-aanka ilaahay kaga warramay ha ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u samaysan yihiin ha ahaado inay kala fuqeen iyo berigii hore inay isku dhegsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu u soo daco iyo daruuraha iyo nawciyaadka ay kala leeyihiin yacni qur-aanku wuxuu ka warramayaa daruuraha iyo nawciyaadkiisa iyo qaabka roobku u kala dee kala nooca daruurta rukaamigaa iyo takayru rukaamigaa daruuraha barafka wata iyo kuwaan barafka wadan hilaaca kuwa le iyo kuwaan hilaaca wadan intaba qur-aanku wuu ka warramaya laakiin bini aadamku goormuu ogaaday wuxuu ogaaday waagii la soo saaray transistorska de yani bahalladan qoladan electronicsku transistorska yarara isticmaalaan transistorskani waxyaabihii ay faa'iideeyeen markaa technologigu degdege waxaa ka mid ahaa in raadaradan waaweyn la samayn karo raadaradan waaweyn markii la samayn karaya waxaa suurto gashay waxaa cirka maraya ama hawadan sare maraya in maxay la arki karo more practical in la daawan karo bal waxaan siduu u foomgaroobayo ama se dee duulimaadkan iyo dayaaradahan xagga sare hawada sare qabanaya waxay yidhahdeen waa dagaalkii labaadee dunida wixii ka dambeeyey ilaan dayaaradii dagaalka labaad duniduna halkan dhow bay carari jirtay meel fog may tegi jirin halkan un bay ka bararaflay jirtay intii ka dambaysay ayaa transistorskan markii la heliya waxa kanba waxa suurtoobay in la samayn karo raadaradan waaweyn waxa suurtoobay diyaaradahan dheereey iyo waxa kale inay soo kacaan waxaasi waxay abuureen in la arki karo daruurtan iyo siday u samaysato ilaa iyo ay ka noqotay nusuusta qur-aankii siday u sheegaysay nusuusta qur-aankii sida ay u sifaynayso walidaalik waxaynu odhan karnaa masaladani waa almucjisa alcilmiya fi lqur'aan aw alicjaaz alcilmi fi lqur'aan waa fanni runtii casriga kan aada loo daraaseeyey oo daraasaadkiisu alfaadda xadiidka markaad aragto ama alfaadda qur-aanka lafdi baad arkaysaa nin caalimi uu cilmi dhan kaga warramayo shalay aan akhrinaya lafdu ljinaaba jinaabada maxaa la yidhaah looga maydho nin caalim muslima oo ku takhasusay bii'ada iyo talawuskeeda oo ka warramaya qofku markuu jinaabooba waxa ku dhaca oo inay maydhashadu laabud tahay haddii kale inaan nadaafadaasi imanaynin ka warramaya yacnii taxta ayi shacra nebigu sooma tilmaamin tin kasta hoostiisa janaaba ku jirta in qofku meel kasta biyaha gaadhsiiyo ka maydho scientifically bu wuxuu caddaynayaa shacro kasta hoosteeda in janaaba joogto yani marka aad tatabuucdo waxyaabahan daraasaadkan cilmiga xadiidkae la tilmaamayo maalin dhaweyd baan iyana waxaan akhrinayay basarka iyo jinsiga cilaaqada ka dhaxaysa iyo qadulbasarku inta uu faa'iideeyo ama se daawashada waxaan sexiska la daawadaa inta ay wax kharibto ka warramayeen in caalimo muslima idan nusuusta qur-aanka markaad eegto iyo nusuusta axaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu ka sugnaatay waxaad arkaysaa adilla aada u tiro badan oo runtii aan odhan karo waa adilo kordhinaysa iimaanka ilan iimaanku yaziid wayanqus iimaanku waanu daciifa waanu koraa wuu korayo biladilla buu ku koraa iyo biaaca labadaba biladilla wuu ku koraa masale aad hal daliilu haysatay haddaad boqol daliilu hesho sugnaanshiyaheedu wuu kaaga sii badnaanayaa siday markii hore kugu ahayd idan biladilla ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisa waxaa daliilo ah makhluuqaadka alla abuuro o dhan daraasadooda ayi makhluuq la daraaseeyaa oo kownkan yaalla waa daliil ku tusinaya maxay waxdaaniyat illaahi subxaana wa tacaala ilaaha iyo kelinimadiisa idan caqiidada qofku way raasukhaysaa way si biaacana waa ku raasukhaysaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo waxaan leenahay uun mas'alada tani waa mas'alo runtii daraaso iyo baxhi badan u baahan laakiin aynu ku koobaynoo leenahay marnaba suurtagal maaha inay iskhilaafaan xaqiiqa cilmiya oo xaqiiqo ah oo aan ahayn theory iyo nadariyaat iyo wax la filayo iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yani wuxuunbay ku xidhan tahay haddaad aragto iyagoo si uun isu khilaafsan inta ugu badan leh ama nadariyadan synska abaan sax ahayn ama ayadda sidan aad u tafsiiraysaan sax ahayn ama se aqoonta basharka aan weli meeshii gaadhin maalan ilmuhu lab iyo dhadigkuu noqonayo maxaa sababa synisku in badan buu waday waday waday waday waday kolba waxbaa la sheegi jiray beryihii hore sixirada mar baa laodhan jiray haddaad waxaa samayso waxaa samayso markaad intaa samayso haddaad islaantaada u tagto inamay dhalaysaa waa uun aqoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday waa la soo waday hadday islaantu waxay waxaan cunto ilmay dhalaysa hadduu ninku waxay waxaan cuno ilmuu dhalaya waa la soo waday waday waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yidhaahdaan bes islaantu shaqaba kuma leh koromsoomiskeedu waa egas egas shaqo kuma leh waa uun ninka mima indaafiqa ninka uunbaa dakarka iyo unsuuba ka yimaada ninka oo keliya ayaa ah egas aan waay dabeetana labada tan aayaadka qur-aani way sheegayaan ninka kan min maniyin yumna inuu ilaahay ka abuuro maxay adakara walunta laakiin axaadiista nebiga waxay kaloo sheegayaan haweenka maageedu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inuu unsa noqonayo ninka maagiisu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inay maxay dakar noqonayo mas'aladaasi saynisku horuu fahmi kari waaye biyahan kuwan hadday kor noqdaan iyo kuwan hadday kor noqdaan waar egas iyo waygaba ninkaa sida bay yidhahdeen gabadho egas egas unbay sidaa therefore gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun haddii egaskiisu la kulmo iyo haddii waygiisu la kulmo kromsoomka ninku maadaama uu isagu yani asliyan unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa lix iyo afartan kromsoom hal unugoo qofka bini aadamkaa ku jira ayuunbaa saddex iyo labaatan waa unuga taranta unuga tarantee gabadhu waa saddex iyo labaatan unuga tarantee ninkuna waa saddex iyo labaatan labadaa saddex iyo labaatanaad baa markay isu tagaan waxay noqdaan maxay lix iyo afartan unuga ragga ee taranta ayaa markaa wuxuu isugu jiraa mid saddex iyo labaatan dhadiga iyo mid saddex iyo labaatan laba ah haweenayda keedu waa saddex iyo labaatan dhadigoo qura bay leeyihin laakiin saddex iyo labaatankaa dhadigee haweenaydu hadday saddex iyo labaatankii dhadigee ninka la kulantana dhadig buu noqdaa hadday saddex iyo labaatankii lab ee ninka la kulantana nin buu noqdaa saa daraaddeed bay yidhahdeen gabadhu mar kasta dhadigunba ka soo socdo saa daraaddeed ma shaqaba kuma leh dhowaan wakhti aada u dhow ayaa waxaa la ogaaday mas'alo dambe oo madaxeeda mija u rogtay waxaa la ogaaday beedka haweenku dowladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kale nooca waxay kaloo ogaadeen manida ninku spamiska agaska iyo kuwa waayiga inay qaarna positive yihiin qaarna negative yihiin islaanta beedkeedoo negative ah xaaladuu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative maalan yahay negative iyo positive unbay se soo jiitaa hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya waa eryaysaa idan islaanta beedkeedoo negative hadduu ninka labkaa kiisa labuu negative yahay maxaa dhacaya way eryaysaa tanis male wuu ku laboobo ee ilmaa dhalanaya waa inuu noqdaa un kan kale ee positiveka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya kii positiveka bay eryaysaa dee soo maaha miy kulmaan magnetismka markaad dhigan jirteen muxuu ahaan jiray wixii isu eegina waa waa kala yaacaan wixii kala gedisanina waa isu soo jiitaan soo ma ahayn waxaynu idhi islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba wuu noqon karaa labka iyo dhadigan uu odaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chanceska inuu ka negatifkii la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kani ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay rebelsion baa dhacaya markaa waxay sawireen markaa maridii ninka oo maalan intay kani negative noqotay kuwiisii negativeka ahay dib u soo yaacayaan inay baadka qabtaan xaggiisa daayay kuwii positiveka oo qura ay ku sii socdaan idan janiskii labnimadu wuu lumaya cagsiga janiskii dhadignimadu wuu lumaya markay bos neutralka tahayna labadaba wuu aqbalayaa bay yidhahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan karaa idan hadda wakti aad u dhow maaha wakti fogba scientifically wakti aad u dhow oo weli researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugan tahay bale waxay yidhahdaan seventy to eighty days sanadkii ayay negative tahay seventy to eighty days sanadkiina waa waa positive inta kalena bay yidhahdaan waa xataa maalmihii bay kuwa yihiin seventygaasi xagay ku dhacayaan waa masale kale xagay ku dhacayaan waa masale kale laakiin waxay leeyihin seventy to eighty days ayay negative tay that means seventy to eighty days ayaa chanceska ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab seventy to eighty daysna chanceska ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihin dhadig iyo labkuu noqonayo waxyaabo kaloo badan oo xukumaada waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxay leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmigii waxay tahay wax kasta oo taxta almushaahada yimaado oo intii ugu dambaysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ee ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxyigu qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay sugaysaa waxaan ku soo koobaya markaa mawduuca kani wuxuunbaa isku dayay cumuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amhiladiisu ahan yihin wakhti badan iyo hadda in mawduuc gaara laga warramo waayo mawduuculjaniin oo qudha laga yaabi lahaa laba saacadood saddex saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo aruurino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo aruurino sharaxno waxaa laga yaabaa roobka iyo siduu u da-oo qudha nusuusta qur-aan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientifical proofka soo aruuray inaynu soo ururino isla muxaadaro waa yacni ayi mas'ala laga warramo waxaa laga yaabaa cilmiyan haddii la ysanaa uga warramay inay u baahan tahay maxay saacad laakiin waxaan rabay inaan tilmaamo uun inuu yahay nooc min alicjaaz maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir